sanadkii hore ayay markii ugu horreysay ganacsada soomaalida ka qayb gashay carwadan caalamiga ah oo ay ka soo qayb galaan sanad walba dad ku dhow boqol kun oo qof oo dunida dacaladeeda ka kala yimaada sanadkii hore waxaa tegay toban shirkadood oo soomaali ah halka sanadkana ay ka qayb galeen shirkado afartan gaaraya iyagoo gacan ka helaya hay-adda geel oo ah hay-ad caawisa ganacsada soomaalida oo ay hay-adda maraykanka u qaabilsan deeqaha iyo horumarinta ee u s aid la yidhaahdo maalgeliso cabdixakiim daahir maxamed waad qunsulka iyo siihayaha safaaradda soomaaliya ee imaaraadka carabta waxaan weydiiyey waxa ka qaybgalka carwadan uu ganacsiga soomaaliya uga dhigan yahay number one waxay horta tusaysaa ummadda adduunka ku nool iyo dadka consumerka oo ama dadka mataqaanaa cuntada isticmaala adduunka in soomaaliya aysan ahayn wadan sida mediaha ay ku sheegto wadan gaajo ah wadan fakri ah wadan aan waxsaar lahayn marka tan waxay marka u tahay jawaab u tahay in soomaaliya ay tahay wadan khaniya inay tahay wadan waxsoosaar leh inay tahay wadan haddii ilaahay yidhaahdo waxsoosaarkeedana mataqaanaa aada usii kordhin karta xagga beeraha iyo xagga xoolaha labadaba iyo xagga kalluunkaba ose waxay kaloo muhiim ugu tahay waxay create garaynaysaa foreign mataqaanaa currency inay wadankii soo gasho abuureysa lacag lacag qalaad inay wadankii soo gasho
bay bay bay mataqaanaa bay sabab u noqonaysaa waxay kaloo samaynaysaa shaqo abuur waxay kaloo samaynaysaa in dawladdu mataqaanaa ay revenue hesho tax hesho markii dadku gacsado markay dhaqaale helaan gacsada dhaqaale helaan waxaa waxaa ku waajibaya cashuur cashuurtaasna waxay noqonaysaa revenuegi dawladda ay ku shaqayn lahayd dakhligii dowladda waxay kaloo hay dakhliga dowladda ay noqonaysaa waxay kaloo iyadana muhiim u tahay dal stable ma noqonaayo dal ma degaayo haddii dalka uusan dhaqaalo lahayn uusan economicgiisa oo kobcaynin uusan dadkiisa shaqa shaqo helaynin marka waxay kaloo iyada caawinaysaa arrinta stabilityga arrinta mataqaana wadanka inuu security stable noqdo ayo iyada wax ka taraysaa mataqaanaa in dalku uu gacadsadiisu mataqaana ay dawlad u dhoofiyaan ay mataqana xusaarkooda dawladda u dhoofiyaan ay suuq helaan taas ayay mataqana iyadana ka caawin doontaa dhinaca mataqaana securityga iyo stabilityga cabdirasaaq jaamac oo ka mid a ganacsadii soomaalida ee ka qayb galay carwada cunnada ee dubai kana mid ahaa madaxda shirkadda tayo farming company ayaan weydiiyey wixii ay ganacsadu halkaasi la tageen waxaa ka mid ahaa liinta qoyan iyo midda qalalan waxaa kaloo ka mid ahaa mooska sisinta lowska waxaa kaloo meesha la keenay waxyaabahan la dhaho basbaaska iyo wixii la halmaala dadku waxay aad iyo aad u xiiseynayeen wax soo saarka soomaalida gaar ahaan liinta qalalan mooska iyo sisinta waxa kale oo aanu suurto gelinay inaan dadkii si fiican uga dhaadhicino waxa aan soo saarnay iyo meeshaan adduunka kaga naalna iyo horumarka aan samaynay iyo in wadanku sii hagaagaya iyo waxyaabahaas dhinaca kale najmo jaylaani oo iyana ka tirsan shirkad lagu magacaabo som fresh fruits oo ka mid ahayd dadkii carwadaasi cuntada ay soomaalidu soo saarto kusoo bandhigay ayaa v o eda uga warantay sida ay u aragto carwadan iyo waxa ay ka faa'iideen waxyaalo oo opportunitiesaan u waaweyn waa ku faraxsanaya horta inay geel samayso arrintan ku saabsan in la caawiyo businessyaasha oo soomaaliya joogaan waxaan la tagnay moos liin waxaan kaleeto oo liin oo fresh ah moos fresh waxaan kaleeto oo aanan markaas wadanin laakiin oo oo ku qornaay inaa hayno waxyaalo kaleete oo qudaarta iyo maxaa la dhahaa other foods like mango iyo waxaas ku jiraan oo dhan cambaha cambaha ha
marka haddaad soo koobto maxaad dhihi kartaa carwadan waa soomaalidu sanadka waa ka faa'iideen maxaa hal shay haddaad kusoo koob lagu soo koob lagu yihahdo maxaad dhihi lahayd suuq aysan hore u lahayn ay heleen oo xiriir badan hadda kabacdi ay la yeelan doonaan dadka oo oo jooga carabaha iyo adduunka kaleete ganacsaday ka qayb gashay carwadan ayaa sheegay in ganacsato badan oo ka qayb galay oo shisheeye ay danaynayeen midhaha ka soo go-a soomaaliya iyo qudaarta islamarkaana ay heshiisee la galeen qaar ka mid a inkastoo ay ganacsada soomaalida sheegayaan in horumar laga gaarayo iibgeynta wax soo saarka dalka haddana dhul badan oo ka mid ah dhulka hodanka ku ah wax soo saarka beeraha soomaaliya waxaa ka jira nabadgelyo xumo iyadoo ay sidoo kale jiraan caqabado soomaaliya ka haysta maaraynta biyaha iyo abaara soo noqnoqda waa kan cabdixakiim daahir maxamed oo global loo yaqaano ahna siihayaha safaaradda soomaaliya ee imaaraadka carabta
walaalow haddaan ku hormaro midda koowaad oo aada meeshan garaysay oo ah in beerihii ku yaalaan meelo la leeyahay mataqaana waxaa nabadgelyo aana ka jirin dawladdu tallaabooyin badan bay qaaday haddana waxaa si aada u xoog badan awoodda loo saaray dhinacii security-ga iyo militariga iyo howlgallada madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay within next labada sano soo socota sanadka two thousand eighteenka iyo nineteenka inta lagu jiro in gebi ahaanba laga sifayn doono mataqaana shabaab dalka soomaaliya dalkasoo ahaatee middaan ah biyaha waa waa dhici kartaa oo waxyaalo waxaa jira oo bini aadanka annaga aanaan tabar weyn oo ama mataqaana aanaan waxba ka qaban karin dhinaca daraadka markay noqoto oo roob la-aanta noqoto taasna ilaahay baan ka baryaynaa in mataqaana maaragtay uu dalkanaga roob iyo roobna siiyo haddii la yidhahdo ummaddan waxaa laga rabaa inay dalkeeda dadkeeda u duceyso si roobna loo helo balse arrinta maareynta biyaha markii laga soo tago arrinta daraadka dowladda taas laftigeeda mataqaana culays badan bay saaraysaa hay-ada caalamiga keentay ayaan dhowt waxaa la sameeyey surveya lagu sameeyey biyaha waddanka soomaaliya waxaana socota program ah sidii biyahaas la seerfagareeyey oo seerfega lagu sameeyey oo la ogaaday inay dhulka hoostiisa ku jiraan biyo badanna yihiin sidii looga faa'idaysan lahaa ummaddana mataqana looga faa'iideyn lahaa beeralaydana looga faa'iideyn lahaa dalkana mataqaana uga maarmi lahaa arrimahan haddii haddii roob haduusa roob diin inay dhibaato ku dhacdo dadkii iyo mataqa xoolihii iyo beerihiiba taasna waa hadda hawl socota waxaan rajaynaa insha allah goor dhow inay in lagu guulaysan doono mataqaana in biyo laga soo saaro dhulka hoostiisa biyahaasna si fiican loo manage garay haddii ilaa yidhahdo arrin kale oo caqabad ku noqon karta ganacsada soomaalida ayaa ah inay sii joogteeyaan wax soo saar ay heshiis kula geli karaan shirkado shisheeye haashim ismaaciil ducaale waa agaasimo ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee soomaaliya qadka teleefonka dubay ayaan kula xiriiray
ganacsatada waxaa ka go-an inay qabtaan iyaga qeybta ku aadan waa la joogteyn karaa gacmo wada jiray wax ku gooyaan ganacsato kaligeed waxba ma samayn karto dawladda kaligeed wax ma samayn karto waxaa naga muhiima ama ganacsato ahaan annaga naga muhiima waddankaas inuusan noqonin un meel wax la geeye meel wax soo dhoofisa inay noqoto si ay taas u fududaatana waa in intaba la iskaashadaa tan iyo sanadkii hore markii ay bilaabeen soomaalidu inay ka qayb galaan carwadan ganacsi ee dubay ayaa waxa ay ganacsadu sheegeen inay iibgeeyeen alaab ku kacaysa laba milyan oo dollar si kastaba ha haatee waxaanay su-aal ka taagnayn in wax soo saarka dalagga beeraha iyo khudaarta soomaaliya oo ah nooca dunida looga yaqaano organic ama aan beerashadeeda loo adeegsan kiimikada wax soo saarka dadejisa ama badisa ay noqon karto il dhaqaale oo soomaaliya ay ku horumarto haddii la helo ammaan iyo kaabayaasha kale ee dhaqaale sida jeedka iyo tasiilaadka ganacsiga beeraha